فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo wakhtigan oo kale aad kala socotaan habeen walba idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa aan idinkugu hayna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo dagaalo iyo duqaymo maanta mujaahidiinta ay ka geysteen deegaanka camaara ee gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey khasaaraha dagaaladaasi ka dhashay ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa xubin ka tirsan waaxda duulista dowladda federaalka oo ku dhintay magaalada garowe ee gobolka nugaal faahfaahin ku aadan ayaan idiin soo gudbi doonnaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo soo bandhigtay askar hor leh oo ka soo goostay maamulka hirshabelle waraysiyo lala yeelanayo saddex askari oo hor leh ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa sidoo kale caawa dhuuxa inta uu socdo waxaad ku maqli doontaan gobolka hiiraan oo saddex guddoomiye yeelanaya waxaan idiin soo gudbi doonnaa xog ku saabsan guddoomiyihii ugu dambeeyey oo ay magacaabeen maamul dhowaan halkaasi isku magacaabay beel ka tirsan qabiilka sade oo nabadoon ku dooratay munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga ceelcadda ee gado bayaan laga soo saaray bayaan ay beesha si wada jir ah u soo saareen iyo odayaasha dhaqanka oo ka warbixinayay dowro loo soo gebagabeeyey inta ay doorashada socotay ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonaa سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyadoo faahfaahsan caawa toddobiyo tobanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa lix iyo labaatanka bisha labaad labada kun afar iyo labaatanka qodobka ugu horeeya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa duqaymo iyo dagaalo culus oo maanta mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka camaare ee gobolka mudug kuwaasi oo lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka inta la xaqiijiyey waxaa halkaasi lagu dilay ugu yaraan laba askari halka siddeed iyo toban kale laga dhaawacay ciidanka dowladda federaalka askarta ayaa ku waxyeeloobay dagaalo toos ah iyo duqeymo mujaahidiinta maantay halkaas ay ka fuliyeen فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad degeysanaysaan xubin ka tirsan waaxda duulista ee dowladda federaalka ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday magaalada garowe ee gobolka nugaal xilli maalmihii lasoo dhaafay ay maamulada ka jira muqdisho iyo sidoo kale hargeysa ee la shaqeyshayaha ka dhex taagneyd qaabka loo maamulayo hawada soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya kiisas hor leh oo la xiriira dad iyaga ka tirsan oo la laayay hadda magaalada garowe ee gobolka nugaal waxaa la xaqiijiyey inuu ku geeriyooday nin lagu magacaabo cabdi xaaji xasan abraar kaasi oo ka tirsanaa waxaa loogu yeero shaqaalaha hay-adda duulista ee dowladda federaalka abrahar ayaa kasoo jeeda gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya wuxuu imaanayaa iyadoo dhowaan sidoo kale magaalada muqdisho lagu dilay sargaal ka tirsan waaxda duulista ee dowladda federaalka lama garanayo in abraar uu iskiisa u dhintay iyo sidoo kale in la dilay sida cabdinaasir dahable oo kasoo jeeday isagana dhanka iyo gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب
waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa gobolka hiiraan ayaa wuxuu yeelanayaa guddoomiye saddexaad gobolka hiiraan waxaa ka dhisan mid ka mid ah maamulada shisheeyaha ay dalka ka dhisteen waa maamulka hirshabeelle isku magacaabay sannadihii ugu dambeeyey maamulkan wuxuu wajahayay khilaaf dhanka siyaasadda ah iyadoona xilka gobolka hiiraan uu noqday kan ugu khilaafka badan cali jeyta ayaa gobolka hiiraan muddo dheer ku magacownaa ilaa iyo haddana ma jirto meel xilkaasi uu iska casilay iyadoona mar sii horeysay wareegta kasoo baxday dowladda federaalka xilkaasi looga qaaday balse cali jeyta ayaa ku adkaysaday inuu weli yahay guddoomiyaha gobolka hiiraan halkiisa ayuuna kasii watay maamulkiisa marka laga yimaado cali jeyti iyo sufurow oo labaduba guddoomiye ka ahaa gobolka hiiraan hadda waxaa kusoo biiray guddoomiye saddexaad kaasi oo maalintii shalay isagana la magacaabay ruux lagu sheegay inuu yahay madaxweynaha maamulka hiiraan state oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdiraxmaan aadan ayaa xilka guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan wuxuu u magacaabay cabdi muumin cilmi xiish xiish ayaa la faray inuu waajibkiisa guto islamarkaana uu talada maamulka gobolka la wareego iyadoo sufurow iyo sidoo kale cali jeyta ay weli guddoomiyaal yihiin sufurow iyo cali jeyta ayaa hore isugu qabsaday xilka lamana garanayo axadkan cusub ee gobolka loo soo magacaabay khilaafka isagana ka dhalan kara
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan weli ku guda jirnaa halka taayib al ikhbaariyaha ayaa waxa ay soo bandhigtay qeybta saddexaad wareysiyo lala yeelanayo askar ka soo goostay maamulka hirshabeelle horey waxaa loo baahiyey laba qeyb kuwaasi oo ay kasoo muuqanayaan askar ka tirsanaa maamulka hirshabeelle kusoo dhowaada saddex askari oo hor leh oo wilaayada hiiraan ay soo bandhigtay
magacayda xasan ciise deeqow oo maalinka oo beriga macnaha oo uu joogo maalinka ciidamada qoranay buluburta leega qoray anugu meelahiyada iska soo joogo mise uun ku noolaana mise ku dhimana waa leega wada meysii saansiisa oona diyaaradaha noonagu qaaday maxanuunigii xerninaca xanuunigii xerninac markan meesa joognay meesiyaa shan iyo labaatan beri ada joognay halihii meeshaan tababar aa noonugu sii tababar markaa meesha noonugu sii waa soo baxnay haddana maxaa lalahay waanayna qaada in ku noondhina habeennimii noona qaaday atuubiya noonugii atuubiya markaa noonugii waa saddex biloodaan joognay saddex bilood markaan joognay markaa nimanka oona tababaray nina maxaa la dhahay diribsiyaa la dhahay midna axmed axmedaa la dhahay anaga markaa mees nagu tababarayay tababarkiyaa noo soo dhammaaday tababarka markaa noo soo dhamaada waa soo baxnay markaan soo baxnay hadana diyaaradii aa noona soo saaray maxaa noonu xero maslaxa noona keenay xero maslax markaa noona keenay markaa xero maslax noona keenay markaasa haddana saddex bilood aan joognay meesi saddex bilood haddaan joognay waa noona qaana waa noona qaad haddana gobolka oo galguduuda noonagi oo coos weyne coos weyne haddana macnaha saan u sii socno bilaan sii socno markaan bisha sii socnay markaan coosweyne tagnay degmada coosweyne markaan tagnay coosweyne yare iyo coosweyne ay kalata coosweyne oo yare markan saddex beri joognay coosweynena saddex kalataan joognay lixdaas beri maalinkaa todobaad oo sabdi aad subax sabdi aad hal saac iyo soddon eed saacadda anaa fiiray xambadaa bilaabatay xambadda markay bilaabatay niman oo oo ciidamanka oo aniga iga tirsan waa ku dhinteen unukaa u dhimo dhimasho badnaaday haddana macnaha anigoo ciidanmadeedu waa fiiri qaabeelkeedaan fiiri qaabeelkeed haddaan fiiri maxaan dhahay aniga ana saana daytay bas waan dhahay aniga ana shacabnimadeyda aan aan iroonaan dhahay markaan dhahay haddana waa soo baxay nimankii walaayadan hoos imaaday haddaan hoos imaaday gacmo furnay ugu soo dhaweeyeen haday isoo dhaweeyen nin kasta oo beriga oo meeshaan ku jiro nin kasta oo beriga meeshaan ku jiro meeshaas niyow inay fiicneen oo kastaa shaahu qaadani bas tale ah makuhaysi nin kasta oona macnaha oo aq- oo caqligeedu leh haddau iskayga soo bax kara haddaa iskayga soo bax
anigoo magacayga liira haaruun cali saliyey oo maanta u yimid walaayada islaamka oo laysoo dhaweeyey gacmo furan iyo weji furan laygu soo dhaweeyey haddana si akhyaa si fa- si fiican laygu dhaweeyey kow markaan nimankan aan galayay waxaan ka qortay buuliburto meel la dhahayo buuliburto markaan ka qortay bag abeesaa laygu qoray bag abeesan waxaan joogay toddoba beri toddoba maalmoodaan joogay marka toddobadii maalmood kadib waa lee qaaday diyaaradaa leegu qaaday xamara lee geeyey xamar marka lee geeyey ee, xamar marka lee geeyey kadib xerenanacaa lee geeyey labaatan iyo shan maalmood aan joogay kadib waa leega sii qaaday waxaa lee geeyey een, etoobiya kaas ahaan huursho saddex bilood oo tababar aan ku soo qaatay saddexdii bilood waa ii soo dhammaatay markii ii soo dhammaatay waa laysoo qaaday haddana xamaraa lee keenay aa lay keenay marka xamar lay keenay waxaa lay keenay xero la dhahayo xero maslax tuutaa lii siiyey tuutaa marka lii siiyey kadib qorigaa lii siiyey qoriga marka lii siiyey adiga howlgalaa la aadaa lay dhahay meeshii baan howlgal ka aadnay waxaan tagnay meel la dhahayo coos weyne coos weyne waxaan joognay saddex maalmood saddex maalmood kadib meeshii weerarana lagu soo qaaday oo qolada mujaahidiinta nagu soo qaaday meeshii baan dagaalkii ku soo jabnay marka lagu kala jabay marka ninkii dhintay waa dhintay ninkii kale wuu ilaahay soo badbaadiyey sidaydoo kale camal waa ka soo baxsayey buuliburta aniga imid markiin buuliburta imaday buuliburta laba biloodaa joogay laba bilood marka aan joogay waa baxay xamaraan tagay xamar markan tagay waxay ii soo saartay inaan iska soo baxo qolada walaayada iskaga imaado oo li- oo ay cafi iyo cafis iyo waxaas allay fidiyo aan dhahay cafiskii wixii waa lii fidiyey gacmo furan iyo weji furanaa liigu soo dhaweeyey
magaciina waa cumar bishaar salaad waxaa waxaa xana muqdisho jooga waa ciidamada ka qortay xar maslax ka qortay afaanto etoobiya lolkey waa saddex bilood soo maqneen meesha haddina loo soo celiyey xar maslax haddina kala soo baxnay maka imaanay didaan loo soo celin xar maslax imaanay maka meeshaas ani waxaa dhahay inoo astaan tala kuma noqotee inoo iskaga tega isdhahayno saan tala kuma noqotee saan tala kuma noqotee iskaga teg waa isdhahay waa fiili marka tartiibkii hiroo u baxay marka meesha waa qoran uusi tartiibkeena ku baxay waxaa noo dhig onaga dhaqaajiyey jaaniskan arkay aan soo raacay marka si fiican waa lasoo dhaweeyey wala dadkaas kale in jaaniska nig faa'idaysan uga baaqi lahaa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad degeysanaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqoon beel ka tirsan qabiilka sida ayaa deegaan hoostaga degmada ceelcadde waxa ay ku dooratay nabadoon cusub munaasabad aada u ballaaran oo ay kasoo qayb galeen odayaal dhaqan culimo waxgarad iyo sidoo kale marti sharaf kale ayaa waxa ay ka dhacday deegaan hoostaga degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gado munaasabadda waxaa nabadoon ku dooranaysay beesha celi oo ka tirsan beelweynta sade beesha celi ayaa munaasabadii ay nabadoonka ku dooranaysay waxa ay kaga dhawaaqday bayaan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الماشي waxaan ka joognaya bayaankii ay isku raacday beesha cali xuseen dowladda iyo shirka maalmahan ooga socday meeshaan insha allahu tacaala yaan aan guda gelaynaa ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha reer celi wilaayada islaamiga ee gedo waxay dowro socotay toban maalmood u qabatay waxgaradka iyo odayaasha reer- beesha reer celi dowradaas oo ay barbar socotay shir iyo kulamo gaargaar ah oo looga arrinsanayay aayaha beesha ka- beesha iyo arrimo kale oo muhiim ah shirkaas oo socday muddo ah- muddadaan kor kusoo xusnay waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan kow beesha reer celi waxay dooratay nabadoon nabadoon axmed cabdi cali sacdi oo ku hogaamin doona beesha shareecada islaamka insha allahu tacaala Nambar labo beeshu waxay ka soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka saddex beeshu waxay caddaynaysaa garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afrika insha allah beeshu waxay ka soo horjeedaa gulufka shareeca la dirirka ah oo oo uu horboodayo xasan sheekh maxmed xasan gurguurte iyo waxa loo yaqaano macawiisleyda iyo wixii la mid ah shan beeshu waxay ka soo horjeedaa dhalacaynaysaana heshiiska xaaraanta ahaa oo muuse bixi uu la galay abi axmed wasaaraha xabashada abi axmed namber lix sidoo kale beeshu waxay baraa'ataama ka qaadatay gaalada iyo gaala kalkaalka ugu dambayn beesha reer celi waxay mahadcelin ballaaran u jeedinaysaa allah subxaana wa tacaala marka koowaad mahad allah ayaa iska leh kadib sidoo kale waxay u mahadcelinaysaa walaalaha xarakatul shabaab almujaahidiin gaar ahaan walaayada islaamiga ah ee gedo sidoo kale beeshu waxay u mahadcelinaysaa marti sharafta kala duwan ee nagala soo qayb gashay shirka taariikhiga ah oo maanta meesha nooga socda intaas kadib odayaasha beesha celi ee nabadoonka dooratay ayaa markan hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله الحمد إلهي ما كن مهدنينا سبحانه وتعالى عزي يا شرف يا كمال إلهي ما نسيي أساقنا إسكاله أساقنا مسلمين توقدقي إلهي ما نمضى ما تدعي لنا بلو يرمى اللهين ثم وحنوعي لنا ولا لها قالقة حركة الشباب والمجاهدين إيوه nuqubada sharafta badan ee walaalaheen ah ee na soo ajiibay oo mansab kasta lahayn ugaas naqiib suldaan nabadoon maqaam kasta oo ay fadhiyaan iyo dhammaan beelweynta celiya halkan fadhido guud ahaan islaamkii ka sii weynaa dhammaan salaanta islaamka ayaan ku salaamaya mar labaad salaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahaddaa kadib meeshaan muddaa la joogay xawaaley taqriiban aan isleeyahay cashara ayaam looma fadhinin malaayo aan looma fadhinin waxaa lagu soo maray wax fara badan oo khayr ah duruus qaali ah lagu qaatay caqli baa la kala siyaadsaday macallimiin iyo mashaa'ikh iyo intii isugu imaado ilaahay soo keenay shuyuuq iyo shabaabba si qurux badan baa halkan een, wax badan laisku weydaarsaday maqsuudkii beesha isugu timid bacda koryoolidda kitaabka ilaahay latakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa ay isugu timid waxaa ugu weheliyey inay meeshaan ku duubato naqiib ka mida nuqobada islaamka inaan intannada aan noqono ilaahay diintiisa aanu shaqaalo diineed aan noqono ilaahay diintiisa inaan u khidmayno markaan ilaahay wuxuu nama rey qaadanno ayaa waxa annagu aan rabno ee quutu daruuriga iyo waxa aan raadinayno markaasaa ilaahay noo furudaynaya oo ilaahay baa noo sheegay qur-aankiisa subxaana wa tacaala nagu yidhi waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaytu laa yaxtasib ilaahay qofkii ka baqo wuxuu ka irsaaqayaa meeluusan ogeyn wuxuu eh, makhraj buu u yeelayaa uu oga baxo dhibaatadii cariiriga meeluusan ogeyn wuu ka irsaaqayaa sidaan ilaahay risiqiisa waasac aan u helno oo raxmaddiisa hadda uu na siiyo oo noogu sii siyaadino awalan waa inaan ku shikrino waana inaan qaadano dariiqii ilaahay uuna amray ee mustaqiimka ee aan toddobiyo toban jir maalin walba ilaahay ka baraynay aquulu maa tasmacuun wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، marka koowaad ilaahay baa mahad iska leh meeshaan isugu kaana keenay xeeladanada iyo xooganaga kumaanayna ilaahayga isu kaana keenay annagoo nabad qabno annagoo bad qabno ilaahaygaasaan ku mahadinaynaa marka labaad walaalaha xarakul mujaahidiin odayaasha nabadoonnada iyo beesha celi oo meesha isugu timid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaafiladan quruxda badan oon ka soo qayb galnay ood noogu imaateen waxaan ku dooranaynaa oon isugu nimid nabadoon nabadoonkaas oo la yidhaahdo axmed cabdi cali waxaan rabnaa inaad nala qaadataan oo nala doorataan oo nala socdilaa kuu sabagol yahay aad nala xambaartaan ood na soo dhowaysaan walaalayaal intaasaan idinka doonaynaa qodobadii aan isku raacnay oo beeshu isku raacday oo walaalkan ka sheekeeyey qodobadaas iyadaa bayaanka ka soo baxay waa isla qaadannay annaga beesha celiya inaad nala qaadataan sida xarakadu mujaahidiin walaalaha islaamka iyo odayaasha iyo muslimiintao dhan inaad nala qaadataan qodobadaas lixda oon ku soo heshiinno odayaasha hore uga sheekeeyeen inaad nala qaadataan intaas waa intii aan dhihi lahaa wax yar baan raacsanayaa wuxuu yidhi sayid cabdilla xasan baa wuxuu yidhi baa layidhi waa la kala baxay ilaa melilqa hay raacin la kala miiray iyo melilqa hay raacin walaalayaal waa la kala miirmay sidaad og tihiinba maanta waxay maraysaa in la kala miirmay kitaabka ilaahay hadda inaan xoojinno oon ku dirirno oon qaadanno oo haddii laakiinse annagu noo yaallaa aan dhulka ka qaadno oon kor u qaadno hadda yaa nagala rabaa waad arkaysaan waxa adduunka ka dhacayo in kitaabka ilaahay aan qaadanno oon difaacno oon ku dirirno oon ku dhimanno yaan isla qaada idinkuna yaad nala qaataan allaahu akbar allaahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allaahu akbar Ee, anigoo ah odayaasha beesha ee reer celi nin ka mid ah waxaan qirayaa annagoo nala qasbin oo cid nagu soo qabsa noogu soo yeerto gaar aysan jirin in aan shir ee, nabadoon aan ku dooranayno ee, deegaankaan aan ku qabsannay ee, nabadoon axmed cabdi cali nabadoonkaas isagaan aan ku dooranno meeshaan annagoo lahayn haddee meeshaan waxaynu- waxaa noogu imaaday oo nagu- na soo ajiibay odayaalkii ee, beesha side waxaan leenahay nabadoonkaasaan doorannay allaha inuu noo barakeeyana asagaan ka baryayn intaas ka gadaal waxaa kelimaad jeediyey nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gada oo xafladda marti ku ahaa السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي بمهل سبحانه وتعالى سورق اللي يكون كان قيمها بضن سوكان كيني نعمضان barwaaqadan aanan jirin oo moogtahay aaranka maanta jiro waxbuu xambaarsan yahay barwaaqo dheeraad oo nala siiyey oo inaan ka shukrinno ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamihii iyo sifaadkiisana tusinaysa weeyaan marka kulankaana maanta wuxuu ku soo aaday nicmadaas faraha badan tartankeeda ku soo aaday ilaahay baa ku mahadsan beesh waxay naga codsatay naqiibka ay dooratay oo asna ballanqaaday inuu shareecada ku hogaamiya inaan la qaadno naqiibkaas anagoo hadee noqobada ka mid a haddana afkooda ku hadlaya waa idinla qaadnay waana u ducaynaynaa inuu ilaahay ka dhiga mid toosan oo sharci ilaahay ku toosan inuu ilaahay ka dhiga mid cadaalad ku toosan inuu noqdo mid islaamka iyo reerkaba u dhimriyo deganaan iyo diin ku wada inuu ilaahay ka dhiga ilaahay ugu baryaya adinkana waxaan idinkula dardaarmayaa sharciga ilaahay intuu ku toosan yahay inaad ajiibtaan ninka maanta sharciga ilaahay qaatay oo halkan lagu wareejin doono kitaabka qur-aanka ah inaad u hogaansantaan amiir buu idin yahay waa sharci asagana inuu dariiq ilaahay ku toosnaado u dadaala sharciga adinkana inaad u hogaansantaan baa sharci ah asagana hada waa u ducaynaya inuu cadaaladda ku dadaalo sharciga ilaahayna ku dadaalo ballanqaadka maanta ahna uu ku dadaala yaan kula dardaarmay waxaa kaloon dardaarmahayaa waxaan ahay dad muslimiin ah reesada waa isnaqaan waxaa la sheegay ummadaha ay sheegaan reesada inay taariikhda eh, magaranaysa islaamka ay ku leeyihiin door ay ku leeyihiin oo jihaadka bariga afrika ilaa sayidkii ilaa axmed gurey ilaa yowman hada inay taariikh ku leeyihiin war diinta ayaa u maqan ma sidahan sadii hore ahayn ma isla- islaamnimadana dhab naga ahayn ma waxaan ala dariraan gaalo ahayn ilaahi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari sooma dhihin war gaalka midka idiin xiga oo idiin muuqda oo dariska la dagaalamayso ilaahina ma dhihin annagana soo waajib nogaha amarka ilaahay inaan qaadanno haddii moogtahay ree hawrasan ay duurkaan hadda xoolooda iska daaqsadaan ree celina iska daaqsadaan ree cali maxamedna iska daaqsadaan ree garaadna daaqsadaan jifo kastoo marixaan xoolaha daaqsa gobolkiina ay gaala haysato hal magaalo gobolka haysan maad ogtihiin bal soomaali kale u kaadi annaga ree gedaan magaalooyinka caasimadaha baardheera oo luuq oo buulaxaawo oo doolow oo ceelwaaq oo garbaharey oo buurruba aawi yaa haysa gaalahaas ma shabaab aan ka sugayna inay dal ka kiciyaan diinta ilaahay ma shabaab baa ka wakiil ah annaga waxba lama joogna miya ilaahay aan ka cabsanno qof kastoo maanta jooga iyo qof kastoo iclaamkan u gaara ama ama caalamka dibidda ha jooga ama gudaha ha jooge waxaan ku boorinayaa amarka ilaahay inaan qaadano gaalada la diriro oo naftada iyo maalka annaga aan u hurno walaalayaalow ilaahay aan ka cabsanno fadhiga aan ka kacno gaalada aan la dagaalanno camalka islaamka maanta moogtahay ilaahay baa ku mahadsan raaya tawxiid baan haysanaa mujaahidiin baan haysanaa meelaan cuskanna oon garab istaagna haynaa haddaan meel eber wax ka binaaba weyne maanta jaanis baan haysanaaye fursadda annagoo ilaahay ugu dhawaanayna naftanay maalka inaan bixinno taasaan aniga baraarujinaya aado bilahi towfiiq nabadoonka waa doorateen waa soo keenteen waa noo keenteen sidaad noogu keenteen waan kaga guddoomaynaa waan la- waan nuqubada ayuu ka mid yahay waa naqiib cusub waxaan idinka rabaa sidaad usoo doorateen aad u garab istaagtaan ugu nastaaxaysaan maal iyo nafba aad ku garab istaagtaan aadna ka harin geedkan bes aadna oga dhigin intaas beesha ayaan kula dardaarmi lahaa waayo qofku wax walba oo dhan buu u baahan yahay in lagu- lu- garab lagu siiyo haddii maaragta waan ku dooranno besaa la yidhaahdo waxaa ma suuragelahayaan beesha waa saan u ogsoonaha beesha reer celi waa dad towfiiq leh waa dad isku duuban waa dad midnimo leh midnimada ayada inaad sidii nabadoonka hore aad u ayidaysan kale ka si fiican u ayidaan taas beeshaan leeyahay midda kale nabadoonka waxaan leeyahay waxaa lagu doortay nabadoon muslim beesha keligeed ma muslimiintoo dhan baad nabadoon u tahay guud laa ilaha illa allahu tiraahdo nabadoon baad u tahay inaad u adeegto meel walbao dhan aad ugu adeegto aad u naseexayso nabadoonka intaas ayaana asaga leeyahay kitaabka allana wey maanta waxa lagu dhiibi doono kitaabkaas alla inaad wax ku maamusho ku hagto kuwa haysan nabadoonkana saasaan leeyahay waxa weeye adduunka maanta dadki waa kala baxay laba xisbiyin baa la noqday shaydaan iyo xisbullahi baa la kala noqday jihaad baa carada ka socdo jihaadka hadda inay beeshu ka soo muuqato ay saaxada soo istaagtaa loo baahan yahay maadaama nabadoon cusub ay keentay saaxada muslimiinta inay beeshu soo istaagto oo ka muuqato qolada geel dhaqaalayska waxay dhihi jireen baa la yidhi ceelqabad yaa laisku yaa lagu cayn buu dhihi jiraa markay hogadii geelasha kor aadaan soo cayilaan darqabadka yaan laisku cayn marka waxaa rabaa beesha markii jihaad kala istaago saaxada in aad uga muuqato horena waa ugu jireen may haddana kasii muuqdaan kasii badiyaan haa beesha saasaan la awalin hore waa u ahay haddana inay si fiican isu istaagaan haddii alla noo idman insha allah ilaa idamkiisa way noo noqon doontaa waxaan rabnaa annaga nuqbada nin walbaba asagoo beeshiisa wata inaan jihaadka ninba badribkiisa ka galo hebelkaasaa lagu ogyahay heb intaasaa lagu ogyahay aan sidaas ayada marka jihaadkan gaalada waddanka ogala kacano kitaabkeenna aan kor ugu yeelanno saasaan rabnaa marka beeshan intaas ayada ah waa kula dardaarmi lahaa naqiibkan inuu saas yeelo waa dhehilaa midda kale waxaa weye walaalayaal muslimiinta oo dhan waxaan leenahay dalkanagii iyo dadkanagii waa lagu soo guduulay waad ka warqabtaan muuse saamiri inuu badlaha naga bixinayo maxaa noo yaalo nafya nolol ah maxaan dib dhiganaynaa in la jihaado in laga kaca fadhiga qof waliba maanta waa waxaad moodaa dadku anu shicib baan ahay anaka shicib ma jiro qofku inuu jihaado oo ilahay dartiya kitaabkiisa u jihaado inuu murtadkaas garab siiyo wax ka dhexeeyo male wax jihaad maba jiro shacab maba jiro shacab ma jiro shacabku waa inuu jihaado kitaabka alla qaato qofkii kitaabkaas alla aan qaadan oo ka harana waa qaacid qaacidna haddee diinta waa lagu sheega soo ma marka waxaan rabaa inaan qaacid noqonin qof walba maanta jihaadkaas naf iyo maal iyo carab midna inuuna ka hagranin saddexdii lagu jihaadi lahaa qof walba inuu la imaado taasna waa yar boorin lahaa intaasaan kusoo gabageyna qolkay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon axmed cabdi cali waa nabadoonka ay dooratay beesha cili بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دتك مسلمين وماشى اسكوغي ماضي وحان سلام يا سلام تقوغي بدن وتي اسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبينكم سلام أنا وحلي دورتي كتابك إلهي إن أنكو قامي شرع الإسلام الله أكبر الله أكبر إن أنكو قامي وحيقو دورتين كتابك إلهي إن أنكو قامي وحرت وحن مهد علينا هي حركة كوا ديق النهري كوا حضران إلى دفاع نوغو تشيرو متك فرمه كتشيرو متك نوتا بقليي كتابك كو كسو دلالي انت جهدك يا رفعتك يا قاتشادو كمارينا كمارهي بان أولا ومهد علينا هي aniga waxaa lii doortay kitaabka ilaahay inaan dadku ku hogaamiyo inay qaataan kitaabkaas lii dhiibay oo shareecada islaamka ah oo xarakatul mujaahidiin allahu akbar inay qaataan inay ila qaataan diinta inay difaacaan maalkooda ku bixiyaan juhdigooda ku bixiyaan waa dad khayr qabo waa dad ilaa ismaqal leh inaad ku bixisaan juhdiga kitaabka ilaahay maalkiinna iyo midigtiinna iyo qorigiinna iyo aad ku bixisaan anna aday garab istaagtaan wixii amaamiira oo islaamkuna farana aan qaadanno anna aaninku hogaamiyo allahu akbar allahu akbar anna waxaan noqonayaa dhiigga annaga waan u huraynaa maalka annaga waan ku bixinaynaa wadaadada waan garab istaagaynaa gaalka wuxuu wado raalli kama nin ilaahay dhulkaa la simo annagana waxaan qaadanaynaa kitaabka ilaahay iyo difaaciisa baan qaadanaynaa way naga go'an allahu akbar allahu akbar beesha celi waxaan weydiinayaa kitaabka ilaahay meeshan aad ka caddaysaan inaan inku hogaamiyo inaad qaadataan gacmaha loo taago allahu akbar allahu akbar anna ilaahay markhaatiga waxaan ka inaan inku hogaamiyo oo jidka mustaqiinkaod ilaadu ku soo gelahay amarkaan aan qaado oon meel xun inku hogaaminin oon inka hor imaanin oon shar inkala hor imaanin oon maqalkiina badiyo oon xarakada maqalkeeda badiyo anna intaasaan ballanqaada ilaahay waa markhaati ka marka intaasaan ku soo goobahaya ugu dambayntii qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa waxay ka warbixinayaan dowro ay wilaayada islaamiga ah ee gada u qabatay xilligii ay ku guda jireen doorashada الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال سلامة الإسلام كان يكون سلامة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله آه ولا ليال إلهي با مهدسن مهد حقيقة الله مهدسن allihii naga jirsiiyey naga dhigay dad karaamaysan oo ka duwan malaayacqilka iyo xayawaanaadka kale iyo ummadaha kale ka duwan oo walqad karramnaa bani aadama nagu karaameeyey allahaasaa mahad xaqiiqaa mahadsan mar labaad allihiina sii karaameeyey oo diinta muslimka nagu sii karaameeyey oo karaamada fadliga badan oo dheeriga ana siiyey allahaasaa mahad dheeri ah haddana mahadsan waa derajo labaad waay oo qaali ah wey allahaana siiyaa mahadsan waxaan meeshaan ku caddaynaya bayaankii ka soo baxay shirkii loo fadhiyey meesha ee ku saabsanaa beesha celi oo is akhriyey walaalkii iga horreeyey ayaan meeshaan ku caddaynaya waxaan sheegaya bayaankaas sida walaalka iga horreeyey uu u akhriyey dhab inuu u yahay run inuu u yahay inuu u jiro ayaan caddaynaya oon u ajiibnay annakuna oon sida ayada ahoo walaalku u akhriyey u soo agaasinnay sida ayada ana aan heegan ugu nahay taasaan caddaynaya dowradii loo fadhiyey rugniyo tarkiib ahoo dhisan bay ku dhisnayd rugniyadaas yaan wax ka taabanaya waxaa weeye rugniyadaas mar cashiraa la qaadanayay ku saabsan diinta islaamka yaa la qaadanayay oon kor istaagi doonno oon akhrin doonno macnaha waxaan ka tilmaami doonno kitaabada magacyadooda yaa naloo akhriyey faa'iide qaali ahoo ka dhalatay meesha oo la xambaartay wey aad aan maaragtay faa'iide aan uga helnay oon uga mahadnaqnay wey qodobkaas dowladu way ku saabsanayd shan kitaab baa la akhriyey shan kitaab oo mid walba midka kale say u kala wen yihiinba ka faa'iido badan yaa meesha laga faa'iiday kitaabahaas haddaan magacooda kor istaago oon xusno shantaa kitaab qur'aanulkariim waa lambar kow lafdan iyo macnanba waa qaadannay si qurux badan baan u qaadannay wuuna na anfacay intaan ka qaadannay allaha noogu nagu xasiliyo inta naga dhimanna allaha noogu daro qur'aanun kariim oo qaali ah macallimiintana allaha sharfo allahna ka ajirto qodobka labaad kitaabka labaad oo ku xigo waxaa weeye waajibaatulmutaxatimaati macrifati calaa kulli muslimin wa muslimati kitaabkaas oo kuu tilmaamaya ama ku baraya caqiidadaada caqiidadaada ku barayo oo qaali ah waa naloo akhriyey kitaabka saddexaad islaaxulmujtamic weeye kitaabkaas oo asna qaali ah oo aad noo anfacay weeyaan kitaabkaas wuxuu ka kooban yahay boqol xadiid oo bukhaari iyo muslimba ah ayuu ka kooban yahay aad buu noo anfacay qodobka afraad qodobka afraad duruusulmuhimmati kitaabka la yidhaahdo oo caqiido iyo cibaadadaada sidii aad u gudan lahayd labadaba ku barayo kitaabka la yidhaahdo oo caqiidadaadana kaa dhisayo sidaad u cibaadaysan lahayd waxbarash cibaadadaadii kayfiyadaad u gudan lahaydna kaa kabayo ayaa afar ku ah lambarka shanaad oo ummad kasta sida ay u dhaqantu dowru nuqubahana na tusaya shantaa kitaab waa la akhriyey faa'iidadaas waa hel lambarka saddexaad waxaa kaloo dhashay rugniga labaad rugnikaasuu ahaa dowlada ka dhashay oo qaali ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mid ah intaan dib isugu maqli doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي